horaa loo dhameeyey aad iyo aad iyo aad ayaan war tiiraanya leh oon kala go' lahayn oo iminka dhowrkii sannadeed u dambeeyeyba soo noqnoqonayey oo dad walaalaa oo dadka iska xiga oo waxa la yaalaa wax isku haya aanay jirin oo maalin walba dhiig iska daadinaya dhiiggaa iska daadinayaan qarankii somalilandna wuu dhiigbaxaya keligoodun ma aha dhammaanteen waynu dhiigbaxaynaa gobolkaa sanaag waa gobol fog waa gobol ka hadhay horumarkii waa gobol ka hadhay mashaariicdii dawladda waa gobol u baahnaa maanta in la baritaaro oo sare loo qaado waxaa muuqata inay boqonihiis goynayaan waxaa weeye dadkaa walaalaha ah ee waxa la yaala wax kalayaan aanay jirin ee dhowrkaa jeer sidaas ay u dhacday waxaa la rabaa xukuumaddu inay dee tala adag ka soo saarto in dib loogu noqdo ninkii nin dilah in dariiqii sharciga ahaa la mariyo shareecadu lagu xukumo waxaa loo baahan yahay xukuumaddu inay halkaa tagto oo ay degto oo ay joogto oo aanay u kala tegin waxaa loo baahan yahay waxaa la yidhi geeridu nimaanad garanaya geeljiray ayay ku fiican tahaye maanta way soo dhaaftay hargeysay maanta taallaa tacsidii iyo urkutaalladii waxaa weeye dhammaanteen wayna taabanaysaa somalilandna way la hadhaysaa qaranku khalkhal buu gelayaa inaynu dhammaanteen ku baraarugsanaanno oo nin walowba wixii aad ku biirin karto ee ficila ee afa ee tala ah inaanad ka hagran waxaannu u sheegaynaa culimmaa'u diinka iyo madaxdhaqameedka deegaanka sanaag inay iyagu hormood noqdaan inay hormood ka noqdaan oo u yeedhaan gobollada kale min awdal ilaa badhan ay u yeedhaan oo meeshaa laysugu tago oo geed lagu xidho ninkii loo taagi waayo xukuumadduna gacan bilo ku qabato wixii heshiis la galay ciddii jebisana tallaabo adag laga qaado ya guurtida ha guurtida dee waa waa waa wanisuushanada jira inaan guurtida keligeed lagu hadlayn oo guurtida mashkiladeeda waxay noqotay dee beerdiyam haddii loo waayo dhaqaaqi maayaan ciidaan beerdiyam rabin in la diro ciidaan beerdiyam rabin in la diro oo aynu inagu culimaau diinkeennan iyo salaadiinteennan iyo waxgaradkeennan dee somaliland o dhan waa la wada joogaaye aan loo kala hadhin oo arrintaa lagu dhex jiro oon laga iman xukuumaddana baaq lagagama fadhiyo iyo madaxweynahaba waxaa lagaaga fadhiyaa inaad adagu wasiirkaaga arrimaha gudaha iyo wasiiradaada oo dhandirto oo tira halkaa ha ka imanina idinkoo natiijo ka gaadhin inaan laga soo noqon xisbi ahaanna aad iyo aad baan nooga xunnahay waa dhiigii naga wada daadanaya nusqaan bay nagu tahay reer sanaagna waxaanu leenahay wax ka badan baa ka soo gudubteen nabadayntii sanaag kulaylka loo soo maray iyo dulqaadka loo yeeshay iyo iyadoon cid isugu tegin oon cid isugu iman sida iyagu u heshiiyeen afartaa beelooda meeshooda degani siddeed iyo toban shir ayaa ka dhacay sanaag nabadayntii war caqligii idinkama u dhimana raggii taaba xalliyey waa joogaaye ha hagranina ee idinkuna hawshaa ka qaybgala xisbi ahaana diyaar baanu nahay wixii tamartaydaa iyo talaa baan ku biirinayno iminkana waxaan ku soo dhaweynayaa guddoomiyaha